Ururi waxa uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xafiisyada siyaasadda ee Xamaas waana mid ka mid ah aas-aasayaashii garabka milatariga ee guutooyinka Qasam ee fuliyay weerarkii ka dhacay Israa'il toddobadii Oktoobar ee sanadkii hore. Mareykanka ayaa sanadkii hore ku yaboohay shan milyan oo doolar oo la siin doono cidda keenta macluumaad ku saabsan Ururi iyada oo qayb ka mid ah barnaamijka abaalmarinta cadaaladda la marayo. Milatariga Israa'il ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo warbixintan, balse weerarada noocan oo kale ah ayaa qayb ka ah weeraro ay Israa'il sheegtay inay ku dooneyso inay ku bartilmaameedsato oo ay ku disho hogaamiyaasha muhiimka ee Xamaas, iyadoo dagaalka Xamaas iyo Israa'il uu galay bishii saddexaad. Waxa ugu muhiimsan in caawa la sheego ayaa ah inaan diiradda saarayno oo aan halkaasi ku haynayno diiradda la dagaalanka Xamaas, ayuu yidhi afhayeenka milatariga Israa'il Admiral Daniel Hagari, kaasoo ka jawaabayay mar wax laga weydiiyey dilka Aruri. Aruri ayaa madax ka ahaa joogitaanka Xamaas ee daanta galbeed ee Israa'il ay haysato. Ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu hore ku hanjabay inuu dili doono kahor intaysan Xamaas weerarka Israa'il ka geysanin toddobadii Oktoobar. Wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa sheegtay in afar qof lagu dilay weerar lagu qaaday xafiisyada Xamaas oo ku yaala xaafad ay dadka ku badan yihiin oo ku yaala duleedka koonfureed ee caasimadda Lubnaan. War qoraal oo ay soo saartay Xisbullah ayaa ku sheegtay in dembigan aan noqon doonin mid jawaab la'aan ah ama aan lagu ciqaabin kuwa geystay iyadoo ku tilmaamtay horumar halista oo dagaalka ah dhinaca kale israa'il ayaa duqeymo cirka ay ka fulisay guud ahaanba marka gaza talaadadii iyadoo dadka deegaanka ay sheegeen in dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada israa'il iyo kuwa xamaas uu ka dhacay bartamaha koonfurta ghaza ururka xisbullah oo maraykanka u aqoonsan yahay urar argagixiso ayaa weeraro ku qaaday israa'il tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhankay xamaas bishii oktoobar